Goobaha lagu sameeyo macmacaanka noocyadiisa kala duwan ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa mashquulaad xooggan maadaama ay nagu soo fool leedahay munaasabadda ciidulfidriga foornada fadxi-mood dareen ee magaalada beledweyne oo ka mid ah goobaha aadka loogu diyaariyo macmacaanka sida buskudka xalwada shumowga iyo macmacaanka kale ayaa aad looga dareemayaa mashquul xooggan maamul ku-xigeenka xarunta macmacaanka lagu sameeyo ee fadxi moodaren oo ah xarun lagu sameeyo macmacaanka ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay u diyaariyeen bulshada reer beledweyne iyo sida ay ugu adeeganayaan
magaalada beledweyne si aad iyo aad ayaa loogu diyaargaroobayaa munaasabadda ciidulfidriga gaar ahaan aniga waxaan sameynaa qeybaha macmacaanka foornada fadxi moodaren bakri waxaa kugu diyaar ah macmacaano nooc walba iyo dalab walba aad dalbato macmacaanadaan sameyno waxaa ka mid ah buskudka xalwada doorshada iyo keegaga iyo toortooyinka dalabaadka aan ku sameyno waxaan ugu hambaleynaynaa dhammaan dadka jooga magaalada beledweyne inaan u diyaarinay macmacaano ay ku qeyb qaataan farxadda ciidulfidriga mar walbana aan diyaar u nahnay meel walba iyo goob walba ay joogtaa inaan runtii dadka aad bay u labada ciidba waa isku dhow yihiin dhihi karaa inkastoo ciidan ay sii moodo dadka inay aad usii adeeganayaan oo maaragtay u diyaargaroobayaan oo ilmihii iyo maaragtay qoysas walba ay maaragtay jecel yihiin inay aad u diyaargaroobaan runtii aad iyo ayaa dadka ay usoo dhaweynayaan ciidda ayna u sugayaan farxadda ciidulfidriga waana ugu hambaleynaynaa runtii haa adeega dhowr qoyb ayaan u qabanaa hadday ahaan lahayd inaad keensatid dalabka oo lagu sameeyo oo ilaa hadda shaqadiisa aan wadno iyo qeyb adeegii oo diyaarsan oo maaragtay soo diyaarsan aad qaadanaysid iyo qeybo kale oo maaragtay lagugu geynayo gurigaada oo delivery ah oo xilli walba aad ka heli kartid foornada fadxi ee moodaren bakri dhanka kale qaar ka mid ah dadka ka adeeganaya foornada macmacaanka ee fadxi moodaren ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan munaasabadda ciidda iyo sida ay isugu diyaariyeen waxaan gadanaa maanta buskad iyo xalwo iyo ciiddaa laba beri ka dhimantaha marka ciiddaa la isku diyaarahaya maasha allah waa alxamdulilah soonka inta dhaman allah noo dhammaystiray inta kalena waa soo soonnay bashbash iyo barwaaqo iyo ciid wanaagsan rajaynaynaa insha allah walaa si wanaagsan iidyaryaanlaaiidyarya buskud iyo xalwo iyo leedahay marka buskud iyo xalwada maan diyaarsanayna iida weyna waa hilibka moogta hadda tantii xalwadii buskudka waa ujeedaa foornadii fadhinaa soo maha maya waa sameysaa anaa keensada waa la ii sameeyey qalabkeygaa la imaaday lacagtaa baxsanay calaa kiilo waxay lagugu dhufanaa asoo diyaarsanaa qaadanaya hadda shalaan keensana maantana waa qaadahayna